bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal haminma faylaa weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin fayla dhegaystayaal weliba waa hamiinimo talaadeed u arbaanaha galaayta taariikhdu weliba ee kabeeganta saddeeda bilisyeedaad ee agoosto sannadka labada kun iyo labaatii kowda qodobada dhegaystayaal uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhaba singudbiidongna haddii ilaa raallukunagada weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba uu saxafiistay ka qaabilay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka barnaamijkaasin gudbiidoon dhegaystayaal haddii ilaaraallokunagada saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhawaasin gudbiidoona saaxiib yaal weliba ku mid ahaa guddoomiyaha deegaanka daynuunay ibraahim sheekh isaaq iyo guddoomiye ku-xigeenshay oo shirjaraadka qowdii gudaha magaalada tanbaydhabo weliba iyoku ku hadlayna deegaanka yulibba barakacinta melasaytii ka dararta barnaamijkaasin gudbiidoon dhegaystayaal guddoomiyaha deegaanka daynuunay ibraahim sheekh isaaq iyo weliba guddoomiye ku-xigeenshay oo arrimahaas iyo weliba arrimo kale ku hadalow saasoo kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo hamiinimadan welibaasin gudbiidoone ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya weliba uus xusay in lakanagadi doorashadii dhowaan dhiniyada guddiyada doorashada somalilan ee kudoordan lamaada hoggaan kureed kulun uslaqaadii guddiyada doorashada waqooyi barnaamijkaasin gudbiidoon dhegaystayaal haddii laaraalla ku nagada guddoomiyaha gobolka banaadir weliba uu saddex furay bandhiga buwaagta banaadir oo laku qabadi magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka warfaafinta weliba uu sabogaaday dhallinyaradii haqaban qaabay bandhiga buwaagta banaadir islamarkaana fariindiri qoysyaasha ama qoryaasha soomaaliyeed barnaamijkaasin gudbiidoon dhegaystayaal haddii ilaa raalluku nagada saasoo kale gaadiidka xamuulka badeecadaha ka qaadow dekada muqdisho yaa amar la duldhiki maamulka gobolka banaadir iyo amarkaas hakubay barnaamijkaasin gudbiidoon dhegaystayaal haddii ilaa raalluku nagada saasoo kale barnaamijka dabagalku wararkii waraysada idaacadda raadiyaha baydho welibaasin gudbi doone wasiirka wasaaradda walbarashada hidada ee tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir sareer maax oo ku warbiya natiijada imtixaanaadka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe ee jubbaland barnaamijkaasin gudbi doon dhegaystayaal haddii ilaa raali ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanli koraya dhegaystayaal uu ka barnaamijka dabagalka wararkii waraysa idaacadda raadiyaha baydhaba singudbii doongnaa farsamayaqaanka uu ka barnaamijka farsamea walib waa xasan aadan khayra xasan jookar anoe maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiiro eh iyo barnaamijkan xasiin saari wandasinku darasyahay dhegaystayaal waxaa ka dhowaada markaliyo barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysada idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo ku dhageysaaytan saaxiibyaal qodobka gore uu ka barnaamijku naga qaadan libowseeya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba uu saxafiistii ka qaabilay guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo kusugan magaalada baydhabo oo markaas gobroon hay doorashadii shalay ku dhiidi magaalada tan baydhabo haddaba kulankaas markaa dhammaaday weliba warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka welibana isku warbiyey walyaabo markaas kulanku uun ku wada hadleen
bismi illaah alxamdu lilah wsala allahu calaa sayidina maxamed waxaala alihi wasaxbi wabacd anigoo ah cabdulaahi abyanuur guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka maantaba waxaan xafiidkiisa booqasha ugu nimid aniga iyo wafdigeyga madaxweyne cabdilcasiis laftigaran madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waxaana nugu soo dhoweeyey xafiiskiisa si diiran si aad aad u qiimo badan aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhoweyntii aan kala kulannay oo dhinaca madaxweynaha iyo oo tiimkiisa xafiiskiisa nagu soo dhoweeyey aadaan ugu faraxsannahay waxaan annagoo ka soo qayb galnay doorashadii shantii aqalka sare oo tartameeyey oo shalay ka dhacday meesha muxuahaa hoolkii doorashada waxaan aad ugu faraxsannahay oo madaxweynehin aan la wadaagnay xibnaha uu siiyey qoondada haweenka gabdhaha soomaaliyeed aadan ugu faraxsaneen waana uu sheegnay madaxweynaha yacni farxadda aan kala kulannay qaabkii lasu doortay iyo xibnaha haweenka soomaaliyeed u soo galay iyo dhallinyaradaba guud ahaan waan aadna waan oga mahad celinay qaabkii deganaa doorashadaas ummadda soomaaliyeed maxaanu sheegaynaa dariiqaas ay dowladda koonfur galbeed raacday inay dowlad goboleedyada kale saas ay u raacaan waana mahadsan yahay madaxweynaha u mahad celinnaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo deegaanka koonfur galbeedna waan u mahad celinnaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
Thank you.
waayahay dhegaystayaal weli lagunsahaytana barnaamijka dabagalka wararkii waraysyada idaacadda raadiha baydhabo saaxiib yaal guddoomiyaha deegaanka daynuunay ibraahim sheekh isaaq iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka deegaanka maxamed duubow weliba iyo shir jaraa'idka qobdana magaalada tanbaydhabo welibana iyo kuku hadleen shirjo jaraa'id xaaladaha deegaanka daynuun ay ku cusboonaadiyay weliba barakacinta milisaytiga kudarartay weliba amar kale markaas iyo diraayin saas oo kalena maamulku markaas ku codsan walyaabo markaas deegaanka horumarishay eh waana yo markaas ku hadalow
bismillaahi raxmaan iraxiim shirku jaraa'id kuwa ku saabsan deegaanka doynunay iyo ka gobadahay meelo maamulka ani iyo maamulkii doynunay iyo meelon isku koyna shirkaas way falaan kuku hadalna arima doynunay quseeya insha allah kolley dad shacbe masaakiin ee iyaha ka barakahay dadka dadka barakeeyahaaye kolley waalidiinyo meel kasta rooga wali hadda ku dambeeyo farnyaama laabado doogna wayba in sheegana shacabka degan lakubilaawa tuulooyinka laamiga handhow ee lakubilaawa gasar ilaa iyo dhambalka ma in sheegana wali hadda ku dambeeyo lan laamigaa surun mase tuuli laamiga handhow hoobuna aragna tallaabo sharce yaa ku qaadana hoob ilaahay ka raali noqdo mayba in sheegana dowladda koonfur galbeed maamulka degmada gobolka saraakiisha ciidanka qaybta lixdamaad wayba in sheegane lankii laka aragu ee laku bilaawo gasarta ilaa iyo doynuunay lankii tuulaha ku baha laame laka aragu mayba faraane ciidanka amniga inti gacan baree ka gobadan wayba ka wareejiyey gudoomiye kuheenka bismillaahi raxmaani raxiim anoo gudoomiye ku-xigeenka doynuunay ah may fadeeho ilaahay karaana dowladda koonfur galbeed inka baagay laamaha amniga al-shabaabtan deegaamada doynunay cagaamosha e doynunay geeji mahayti ilaa ka dhaatun walaa ku guurahay kolley dowladda koonfur galbeed iyo loogda laamo amniga ho ilaahay karaalnagda may fadaane al-shabaab lankii abtajahaada lankii aadiyahaada lankii inaayishaada lankii aawshahaada kila dhaladi saduun hanguurni hob ilaahay karaalnagda yoona niinku dheeradan hooba nabadala fadan tan kale ilaa ka gasarta mooda mooda ilaa ka dadaarow wali doynuunay nawaaxye kontonka tuula doynuunay hoos kooyasa kolley al-shabaab dadkala dhalad eedan gordaan yoonana gordaan gorashininka dhamadaayan soomali soomali lay doynuunay aqaamosha layn dhalden deegan ahanga nin barak yahayan hoob ilaahay karaala nagdunuuna sa'danku bilaawt wal oo abaale anis galaana maleh may fadaana dowladda koonfur galbeed laamaha amniga ilaa ka qiibta lihidmaad qiibta boolista yoona may fadaana weli oo kartidii ahni taagan hob ilaahay karaanada mayba kale ka daray sada ciidanka inshaqeeyahaaya ilaahay rooba dafaacjey iyo amnijey insugdahaaya deegaanka doynunay anka mahadnage talamaad may kale ka nagday hob ilaahay karaar naqdo oo weliba tan anka nagay codsin oo ataa halku dheerdo jidatidas halku guuray tuulooyinka unata sheegahaayna oo laamiga dhatiis eh halku guuroy way ballin sheegane oddheer iyo oddhownka qaadane afar maalamooda muddo gaban afar maalamooda muddo gaban inka naga hayne laamaha amniga ciidanka qiybta lixmaad guutida sideedaad urka afartiy toban way banka baaqay in sheegay qof allaala qofkii doynuunay iyo ka aragdan moodamoodi doynuunay ilaa iyo baydhowdhatiyo ka aragdan nawaaxigaas ka aragdan hal bartile ka araga hoob laku shakiyo lang waxa ku shakiyo walha gobdaay wal sheenay ma jarto un wayba wali waxtu ku dambeey dulqaad noo dhamaadi tuulooyinka dhaami ku dhow wayba in sheeganahay halku guuray digniinta inka dambeed afar maalmood qabtaan halku guuray kow baaburti ku burmaasi dolondoolo injeedi dadaalow injeedi laku bilaawa geeka taariikhda saddexta wali taariikhda bara afar laku bilaawa baabuur dadaalow ilaa jidkun kuburma looguud mal arga koro doynay kuburma mal arga koro wayn sheegana ciidanka rooga doynuunay baabur alla baaburkii dadaarow iyo dolon dool injeeda aragtan hal gubay amaran qabtan doynuunay walku qahi ilaahay roob ciidanka dowladda mambabacda ka koran ee al-shabaab waa dhuumalaysi ee ka kooyahayan dhuumalaysi shacabka ilaah ka qarhiya ilaah ka guuryahay wayba codku codsadaana ciidanka amniga tallaabo sharciya inta ku qaadan baabuurtun daarow birna tallaabo ku qaadan tuulooyinkaas oo nawaaxiga dadaarow ilaa iyo moodamoodo baanyala iwanay dhatiyo tuuladii asan seetan qofka aragdan halha ku gobdoy dadka meela ka jara shabaabka masiinku dheer shacabka meelee ka dhajara tuulooyinka ka dhajara wala doonuna lahanqahi doonina shabaab laku waayi tuulooyinka la degnyi shabaaba ka jara wasiinku codsadaane tuulooyinkaas halgaloy shabaab haanyo ew shabaab kale meelka heli weydiinay duuranin baten shabaab tuulooyinkaasa ka jare baydhawi doonunay tuulooyinka hala ku gobo
waayahay dhegaystayaal hamiin fayle maloobi roogtan iyo weliba si walba nin dhugun saaytanba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo kulan la qaaday guddiga doorashooyinka xildhibaanada labaada gol ee gobolada waqooyi weliba sheegay in xubnaha guddiga ee fadow in markaas ka madax badaanan siyaasadda weliba aragtida dhiniyada waliba markaasiti sheegay in reedlanka nagadi doorashadii markaas lagu dooraday guddiga waa hasuus markaas hadalkan dhiki
waxaad tihiin guddi doorasho oo madax bannaan kana madax bannaan siyaasad iyo shakhsiyaad musharaxiinah soo maaha waxaan dikreetadeyda ku qoran inaad ka madax bannaan tihiin wax kasta oo siyaasad qof kasta oo siyaasad ku jiro qof kasta oo musharax ah waa ka madax bannaan tihiin sida uu qabo habraaca doorashada waxaa laydinka doonayaa inaad waajibaadkiinna aada u gudataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama sanatoorka ah iyo midka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaa u sinaataan la rabaa macnaheedu waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidan saaka idaacadda ka dhegaysanaya soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dikreetadeed kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee somalilan waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra-iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wadatashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka nidaamka doorashada guddoonka gudyada waxa ay ku caddahay heshiiskii labaataniyo toddobadii may labada kun iyo koo labaatanka sidaa awgeed waxaa idin idin hagaya habraacyadaasi marka aad gudanaysaan waajibaadkiinna iyo marka aad go-aan gaaraysaan inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiinna doorashada wixii caqabad ah ee aada la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra-iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada doorashada dalka ra-iisul wasaaraha mas-uulka ah sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah ma sheegan kartaan garab siyaasadeedaan nahay garab e garab b garab c waa inaad ka fogaataan waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hogaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab e iyo garab b midoo raba ahad ee isku doortaan wax la yidhaah ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed wakhtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiid wakhtiga ku habboon oo laisku afgarto soo warcad maaha waa mahadsantiin waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii darayaa caqabadaha way badan yihiin mid maanta bilaabanaysa maahan waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto mar kasta caqabad way jiraysaa midiinana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud kuwa ka adag ayaa soo mari doono marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso guddiga fiid uu hogaaminayo guddoomiye ciro wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa xafiiskaygana wuu joogaa guddiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka oo korka ilaalinaya laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya guddiga fiid oo uu hogaaminayo guddoomiye ciro wax kastoo ku saabsan tashiilaadkeeda habsami u socodkeeda iyo ka warqabkeeda amnigeeda waxaasoo dhan waa wax guddoomiyaha aad kala tashanaysaan anigana aan diyaar u ahay inaa waxaasoo dhan idiin fududeeyo hadday tahay amniga goorta doorashada ay ka dhacayso wakhtiga ay dhacayso doorashada senatarada doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynahaba wakhtigeeda markii la gaaro
waayahay dhegaystayaal weli dhugunsahaytana barnaamijka dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiha baydhabo qeybashii dhexe maamulka gobolka banaadir weliba uus awaamiir culusaa ka saaraya baabuurta xamuulka qaado ee isticmaalo dekedaha magaalada muqdisho silan yaray samxad iyo weliba jaamka kajar wadooyinka magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo ameerti warbaahintan akhri weliba farayay milkiilayaasha baabuurta xamuulka ee ka howlgalow dekedaha muqdisho in baabuursha markaasi aan kabii korno dekeda laka bilaabo saacada tobanka saac habeennimo n markaasaytii ama afarta saac habeennimo ka eg ilaa iyo n tobanka saac habeennimo waasmasuusa halkan dhiki bismillahi raxmaan raxiim ku socoto dallada gaadiidleyda xamuulka dekeda muqdisho ku socoto ganacsatada goobaha ganacsiga kuleh hareeraha waddooyinka ku socoto taliyaha saldhigga booliska dekeda muqdisho og agaasimaha waaxda xidhiirka degmooyinka gobolka banaadir og agaasimaha guud ee bilicda iyo nadaafadda gobolka banaadir og afhayeenka maamulka gobolka banaadir og taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir og taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada waddooyinka og taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar og xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir og guddoomiyaasha ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir og maareeyaha dekadda muqdisho og taliska ciidanka booliska soomaaliyeed og wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalk soomaaliya ujeeddo wargelin iyo farid iyadoo laga duulaya sidii loo fududayn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada muqdisho islamarkaana loo yarayn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekadda magaalada muqdisho in wixii ka dambeeya maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay saddexda bisha sideedaad in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekadda magaalada muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay tobanka habeennimo kuna eg afarta sak dhexe ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo salaada subax waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeelaysa bulshada in rugaha ciidamada booliska ee ka howlgala isgoosyada merenaayo taleex iyo tarabuunka ay soo deen karaan oo keliya gaadiidka xamuulka ee sida tooska ah u galaya dekadda muqdisho ee aan baarkin ka galaynin waddooyinka u dhow dekadda sida waddada afasyooni koiyo labaatanka oktoobar iyo buundooyinka wixii ka bilaawda tobanka habeennimo kuna eg afarta sak dhexe ee habeennimo ama salaada subax xilligeeda waxaana dhaqangelinta howshaasi u xil saaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafiko iyadoo ciddii aan u hoggaansamin awaamiirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka sidoo kale waxaa marnaba aan indhaha laga qarsan karin ganacsatada u bareeray inay dhismooyin ka samaystaan hareeraha waddooyinka laamiyada caasimadda muqdisho iyagoo qaarkood goobo ganacsi ka dhistay qaarna silsilado ku xirtay qaybta isticmaalka shacabka socda mashabiyeediyaha si ay gawaarida u dhigtaan baarkin haddaba waxaa la farayaa in muddo toddoba cisho gudahooda ah oo ka bilaabanaysa maanta oo taariikhda ku beegan saddexda bisha sideedaad laba kun koo iyo labaatan lagu baneeyo qaybta isticmaalka shacabka socda mashabiyeediyaha guud ahaan waddooyinka laamiga ee caasimadda gaar ahaan waddada dheer ee makal mukarama iyo waddada liido oo inta badan qaybta marista shacabka socda laga wada dhista goobo ganacsi in aan gawaarida aan marnaba laga aqbali doonin in hareeraha waddooyinka laamiga ee si sharci darro ah loo dhigto baarkin ahaan ama in gawaarida waddooyinka dhexdiisa lagu dhaqo waxaa dhaqangelinta howshaasi u xil saaran taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar munashibiyo oo kaashanaya talisyada qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafiko iyadoo ciddii aan u hogaamsamin awaamirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo ilaamaha garsoorta ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu farayaa taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada waddooyinka taraafiko in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka nabadgelyada waddooyinka loo geeyo waddooyinka halbowlaha oo caasimadda si loo hago gawaarida islamarkaana loo fududeeyo isu socodka gaadiidka mahadsanidin
waayahay dhegaystayaal melesitka dhaafnay guud ahaan weli baan taagudgooyay barnaamijkii dabagalka wararkii horeysay idaacadda raadiha baydhabo saaxiibyaal wali isdirnay xilliga markaaseyti howdaasi marsiyaanay barnaamijka danwadaaga qaybta saddexaad dhegaystayaal ha ka dhawaada insha allah